halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacaddu haatan afrikada bari waa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimcaha saddex iyo tobanka bisha mey sannadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaana barnaamijka iyo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhaliyada maanta idiin soo jeedinaya aniguo ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah dhegeystayaal sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan dhaqashada fardaha
soomaalidu guud ahaan ama dalkan la yidhaahdo soomaaliya wuxuu ahaa dal hodan ku ah xoolaha nool iyo khayraadka adduunka ku tartamo oo dhan guud ahaan xoolaha nool ee la dhaqdo sida gammaanka geela adhiga iyo lo-da iyo weliba duurjoogta iyo xayawaanada kala duwan
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan kaalimihii heesahaasi heshay intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii dunida warar naga soo gaaray magaalada dhuusamareeb caasimadda galmudug ayaa sheegaya in dagaal xooggan uu ka socdo xaafado ka tirsan magaaladaasi kaasi oo u dhexeeya ciidamada galmudug iyo xoogaga ahlu sunna oo iyagu xalay soo gaaray magaalada wariyaha v o eda ee galmudug cabdiwaaxid macalin ayaa waxa uu soo sheegaya rasaas culus in laga maqlayo xaafadaha magaalada islamarkaasina uu jiro khasaare dad rayad ah ka soo gaaray dagaalka walow aan tirada rasmiga ah weli la xaqiijin karaynin iyadoo dhinaca kalena magaalada uu ka socdo barakac baahsan dhinacyada dagaalamaya ayaa weli aanan ka hadlin isku dhacoodan cusub muuqaalo v o eda ka soo gaaray magaalada ayaa muujinaya dad shacab ah oo iyagu ka barakacaya magaalada dagaalka ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor uu ku sugan yahay magaalada muqdisho haatan oo maalinta axadda ah ay ka dhacayso doorashada madaxweynaha ee soomaaliya dooni ay saaraayeen dad looga shakisan yahay inay yihiin tahriibayaal ayaa waxa ay ku degtay waqooyiga jasiirad aan la degin oo u dhow borto rico waxaana la xaqiijiyey kow iyo toban qof inay dhinteen halka kow iyo soddon kalena la badbaadiyey shalay sida ay sheegeen mas-uuliin ilaa hadda ma cadda tirada dadka igula socday doontaasi markii ay degtay sida uu sheegay afhayeenka ilaalada xeebaha mareykanka ricardo castrodad waxaana uu sheegay in weli uu socdo dadaal samata bixina waxaan raadinaynaa inaan badbaadino dad badan inta aan awoodno ayuu yidhi castrodad ugu yaraan siddeed qof oo u dhashay hayti ayaa waxaa loo qaaday cusbitaalka inkastoo si rasmiya aan loo ogeyn dalalka ay ka kala dhasheen dhammaan dadka la socday doonta dhacdadan ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee gobolka oo dhan iyadoo tahriibayaashana ka yimid hayti iyo dominica republica ay iyagu ka soo cararayaan rabshadaha iyo saboolnimada ka taagan dalalkooda diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo laga leeyahay kastamka iyo ilaalinta xuduudaha maraykanka ayaa aragtay doontaasi qallibantay subaxnimadii shalay warkiina dhegeystayaal waa naga intaas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aynu ku eegeyno dhaqashada fardaha iyo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaynu kusoo qaadan doonaa dhaqashada iyo sida qiimaha dadka soomaaliyeed dhexdoodu ay ugu lahaayeen fardaha barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah xasan jaamac maxamed waa nin dhallinyaraha oo ku nool magaalada laascaanood waxa uu si weyn u ururiyaa taariikhda fardaha iyo dadka soomaaliyeed siyaabihii ay u dhaqan jireen axmed ayaa sharaxaad ka bixin doonaa fardaha iyo sida ay u dhaqan jireen guud ahaan deegaanada soomaalida iyo sida ay ku ahaayeen marka laga hadlayo farda dhaqashada iyo qiimaha dhexdooda ay ku lahaayeen cabdi jariin waa ku dhowahay waa mahadsan tahay marka koowaad waa ku mahad celinayaa adiga iyo bahda v o eba mahad celintaa kadib su-aasha aad weydiisay ee ku saabsan fardaha iyo soomaalidu say u dhaqan jirtay iyo siday deegaanka ku ahaayeen soomaalidu guud ahaan ama dalkan la yidhaahdo soomaaliya wuxuu ahaa dal hodan ku ah xoolaha nool iyo khayraadka adduunka ku tartamo oo dhan guud ahaan xoolaha nool ee la dhaqdo sida gamaanka yeela adhiga iyo lo-da iyo weliba duurjoogta iyo xayawaanada kala duwan farduhuna kuwa unbay ka mid ahaayeen kuwa ugu qaalisan meesiyada ay xoolaha ah ee ay soomaalidu gacanta ku haysto ama ku taxalluqdo oo ay dhaqato bay ahaayeen farduhu waxaa jirtay waqtiyo qarniyadii intii aan isticmaalkuyna qabsan ka hor iyo waqhtiyada isticmaalkuyna qabsanayeyba in farduhu ay deegaanada ugu dhaqnaayeen sida giil oo kale ama ayba ka badnaayeen shayga ugu weyne la qiimeeyo neef xoola ah oo gammaan ka qaalisanina uusan jirin waqtiyadaas marka marka taariikhdooda aynu dhowr kiso ka soo qaadano iyo say u fara badnaayeen iyo farduhu say wadanka u joogeen iyagoo wegenna ah bay waxay ka cabi jireen ceelasha marka dagaalada iyo colaadaha la galo la gawaaraacin jiray oo lagu qaadi jiray gulufka iyo colaada geela lagu dhicin jiray waynuu geli doonaa marka waxqabadkoodii sida ay deegaanka ugu dhaqnaayeen marka raggu ka waramo odayaasha iyo dhaxalka awoyaasha aynu kasoo gaadhay laga waraysto waxaa layihi dhaxal awow waa maguuraane aad iyo aad bay u badnayd markii uu halgankii daraawiishta aas-aasayey oo uu jihaadkii gobonimo doonka ahaa ka waday geeskan africa gaar ahaan deegaamada ay soomaalidu ku nooshay ee dalka ay soomaalidu leedahay diinta iyo u khidmaynteeda soomaalidu waa dad islaam cariiq ah oo xeel dheer leh u adeegida diinta sayidku markaa markii uu tegay wadankan marba wuu socon jiro dee nin madaxa buu ahaa markaana wadanka soo galay ceelkan bohol buu subax tegay niman sanaa ka soo kici timay oo fardoolay ah oo jidali iyo aagga farduu caanka ku ahaa ka yimi buu ugu yimi kun iyo lix boqol oo fas bay ku joogeen nimankaas waxaa raggaa ka mid ahaa af arsho markii uu sayidku goobtaa yimi nimankii waxay sameeyeen fardoolayda ahaa geeraar baa sayidka lagu soo wuxuu geedkii saynta lahaa iyo meel sanaag la yidhaahdiyo sinta jiidaliyeediyo sibir bay ku dhasheen oo ahaayeen sidkanuugoo subagna loogu daraayay sagaal guur alleyla waa kuu soo soconaynay sayidow maxamed bal salaamu calaykum safkan aan ka dhashayna sangayaasha u naaxay siyaaro wada qaado sawdka aadna tidhaahdana samicnaa wadacnaa markuu intaa yidhi buu wuxuu u dhiibay neefkiisii markaasuu neefkani waa ashkirsaac waa sagaal jir da'diisu sanaag buu ku dhashay sidka nuug ku ahaa subagna loogu daraayay gabadh suuri la moodiyo sodongeela ka diiday salab neef la ekeeyiyo neef sargooyo ku dhaama waa saloo ma abuura sayidow maxamed siyaaraan u wadeebay sidaasay udhaqnaa kun iyo lix boqol oo faras oo gooba keenay
waa farabadnaanta iyo dhaqashada ay lahayd aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa jiray ragga soomaaliyeed si weyn bay u ilaalin jireen sinjiga fardaha iyagoo ilaalinaya in siday u kala wanaagsan yihiin bal ka warran qiimahay u fadhiideen inay ilaaliyaan neefkani meesa uu ka soo jeedo faras ahaan dhal ahaan iyo sida ay ugu fara adeegi jireen oo kale firka inuusan meesha ka bixin
horta farduhu markaasoo kale waxay ku jireen booska ay teknikada iyo gaadiidka gaashaaman iyo kuwa xamuulka ahiba hadda inoogu jiraan iyo kuwa lagu xaragoodaaba sidaa awgeed waa la ilaalin jiray isku qiimo maaha gaariga jabaan soo saartay iyo casriga ah waad og tahay oo gawaarida aynu isticmaalno kuwa ugu sita inta badan jabaankaa soo saara iyo kuwa dalalka kale ee indhayarta kale iyo jinaha iyo ay soo saaraan ama dalal kaleoo caalamka ka mida saasoo kale ahaayeenoo sinjiga fardaha waa la ilaalin jiray neefka lab neefka sangaha ah ee baxdowga ah ee cagihiisa iyo lala yaabo awoodiisa waxaa la samayn jiray xiniyaha waa laga saari jiro waxa la odhan jiray waa qorogoy si awoodiisa laysugu haleeyo oo hadduu genyooyinka kuda farasku inta badan kuditaanka genyooyinka kuda way daciifisaayoo waxaa dhacda inuu marka dagaal lagu galo oo kale boolaha oo kale ka buri kari waayo marka waa la ilaalin jiray si xoogiisa iyo awoodiisu u joogto faraskaasi waa qodob waxaa kaloo la ilaalin jiray geenyada khatarta ah ee sangaha la tirsata xagga cagaha iyo adkaysiga waxaa la samayn jiray waa la qodbi jiray oo sangaha waa laga ilaalin jiray inuu kudo oo haddii farasku kudo kudistaa faraska tamar yaraynaysaa genyadii way tamar dareenaysaa tamarteedii baa yaraanaysaa ama way dhalaysaa hadday dhasho hooyay noqonaysaa dee taana waa la ilaalin jiray oo geenyada qodbani inta badan waxay la qiima ahayd faraska qorogoy ah ee baxdowga ah waxaa kaloo la samayn jiray faraska aada u qaali ah waxaa laga yaabaa xooluhu awrsaraa la yidhioo marka loo baahdo ama geeyooyinku waddanka dabar go-aan ama abaaro iska dhacaan ama wax dhacaanba si ilaahay musiibooyin u dhacaan haddii ay farduhu dhadigu dabar go-aan waa la soo raadin jiray meelo kale laga keeni jiray laakiin sange sunaari ah oo qoob yar ah oo sheeganbaa geeyooyinka loo hayn jiray oo loo raadin jiray si u kudo oo fardo sunaari u dhalo marka aad baa waxaa loo ilaalin jiray sinjiga fardaha waxaa dhici karta in neefka ilaa sagaal ayeeyo ilaa toban awoowo ilaa konton wax ku dhow loo abtiriyo oo firwanaaga iyo meesha uu ka soo jeeday iyo deegaankiisa la raadiyo lagu ilaaliyo waxaa jira in noocyo badan baa jira oo fardahu ay u qaybsamaan qaarkoodna dee waa caan oo magaca faraskaasi wato farasow faras ma tahay dee dadkii hore ee soomaaliyeed uma eegi jira bal ka hore noocyada ugu caansan gabayadoo kale waa lagu soo qaataa raggu way kala jeclaayeen horta farduhu horta neef walba oo ilaahay abuurtay ilahay waxbuu ku abuuraa laakiin soomaalidu waxay ahay dad dhug leh oo wax u fiirsada oo wax qiimeeya meesiyada xoolaha ah ee ay dhaqdaan midab iyo sawrac iyo sinji gaar ah oo meel ka soo jeeda baa mararka qaarkood u sheeganaa oo neefku ay tilmaansan jireen waa sinjigii hebel ama midabkaasi waa adkaysi badan yahay midabkaasi waa caga badan yaho waa dheereeyaa iyadoo qof walba ilaahay wuxuu ku abuuray ay tahay oo neefba laakiin si guud sinjiyadu waa u kala adkaysi iyo awoodba badnaayeen iyo midabada iyo jaaladka farduhu midabada fardaha ee la gaato gabayada iyo sugaantana aad bay ugu badan yihiin farduhu horta midabo fara badan bay leeyihiin intooda ugu caansan marka koowaad farduhu saddex midab bay ka kooban yihiin saddexdaa midab marka la badiyo toddobaa ka hoos baxaa waa casaan iyo cadaan iyo madow midabka la yidhaahdo casaankaaynu ku horeynaynaaye casaanka laba midab ama laba nooc baa ka hoos baxo oo bacasaan ku kooban yaho neefka la yidhaahdo xamarka iyo ashkarka labadaas baa casaan ah waxaa iyana midabka layaa cadaanku waa qaajaha iyo boodka iyo bulaalaha saddexdaa midabna waa cadaan midabka la yidhaahdo madowga neefka caynabka la yidhaahdo baa ka dhasho madow dukhul ah oo tukaho kala awedi midabka la yidhaahdo neefka la yidhahdo baroorka oo neefka fardaha loo gaata ahi midab inta badan uu ku dhashaa ma jirto oo wuu ku dhashaa wuu isbedelaa oo afar midablaa la yidhaahdaa mararka qaarkood oo neefkaasi mar wuxuu u dhashaa caynab madowga duqula markuu laba jir ilaa saddex jir gaadho baa baroorgelaya oo caddaanaya guudka iyo qanaanta iyo baa madow kaga sii hadhaya neefkaas wuu caddaanayaa wuu dilaacaa baa la yidhahdaa baroorkio markaa awood waa neefka ugu awooda badan mar wuxuu ka dilaacaa neefka la yidhaahdo wuxuu u dhashaa midabka dabagaalaho kale oo bulbulka la yidhaahdaa marka uu muddo gaadho baa neefkaasi wuxuu sameeyaa barashabeel oo kale neefka inta badan barashabeelka sameeya ha baraha shabeelka oo kale uu sameeyaa neefkaasina barashabeel baa la yidhaahdaayo waa neefka caanka barorada caanka ah buu ka mid yahay neef kalena wuxuu ka dilaacaa isna bulladii ama bullaalihii buu ka dilaacaayo markuu muddo joogo buu isbedelaa caddaan baroorabaa gala markuu caddaankaasi galo wuxuu sameeyaa labada afarta jilib iyo baa madow ah guudka qaybo ka mid waa madow saynta qanaantu waa madow hadday doonto neefkaasi maydel baa layaabo neefka fardaha gursita sida ay taariikhda soomaalida ha fardiqaanada ku sheegaan toddobada midab baa marka fardaha lasoo duduuba baa ugu caansan gabyaayada gabiyo ee suugaanta fardaha marka ammaantooda lagu xeel dheeraado nin walba bararkaasu doortay wuxuu yidhi nin afar midable ooftiiyo fankiiyo adhaxdu weynaatay isha waxaan la raacaa fardaha ka u itaal roone oog subax la moodiyo baroor wax libaanduwan mar kalena wuxuu yidhi baroor salal madow midaan siiya aqoonin seedow waxaan ku hayaa nafsiyaakhada markaa qiimahay lahaayeen weeyaan dhegaystayaal weli waxaynu ku jirnaa barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaynu kusoo qaadanaynay noocyada kala duwan iyo dhaqashada fardaha waxyaabaha raggi hore ay sida weyn u ilaalin jireen waxaa ka mid ahaa waa daaqa iyo cunnada iyo xaragada farasku iska leeyahay bal ka war
horta neefka fardaha ahi waa la dhaqaalan jiray si aad iyo aad baa loo dhaqaalan jiray oo ninka wuxuu ahaa dee wataynu kasoo sheekaynay oo mar tignikadii buu ahaa mar gaarigii saxanka gaarigii lagu xaragoonayuu ahaa mar kii lagu sahminayay iyo xamuulkiibuu ahaa mar gurma degdega iyo ambalaaskiibuu ahaa sidaa awgeed aad baa loo dhaqaalayn jiray fardaha waxaa la samayn jiray bari baa la siin jiray la dhaqaalayn jiray oo bari baa la siin jiray waxaa la samayn jiray oo dhaqaalaynta fardaha ka mid ahaa fardaha habeenkii waa la miraa oo marka ay dhala yihiin dhasha inta loo xidhxidho oo baa nindhex seexdaa dhiifoon oo dhasha duwaaga way ilaaliya oo habeenkii oo dhan ay mirtaan waatuu lahaa waayahan gammaanka iyo fardahan gooni ku ahaaye goodiga waqooyiga dhulkoo dhaxantu geesaastay gefer miray habeenkii intaan gooxa yuururay marka habeenkii oo dhan baa la miri jiray waxaa la yidhaahdaa fardaha mirta ee aan gacanta lagu hayn ee iska daaqa jeexoodaas ee aan markaa la qabanin oo inta badan aan dhallay ahayn bal gefirka oo fardaha aan gacanta lagu haynin markaas ama la fuulin ama waxa loo yaqaano lagu xaragoonin ee adigu gacanta lagu hayna mirta baa gefirka layaawatagela waxaa loogu heesaa gefir mirashiyo gefir xadhagliyo goofay miratay geeya jecesha oo meel cidla ayna iska mirato bay jecesha geeya waxyaaba hadda laga hadlaya waxaa ka mid a in dabargo ay qarka u saaran yihiin abaaruhu ay si weyn u saameeyeen deegaanada gobolka sool oo kale iyo meelihii caanka ay ku ahaan jireen ay kusii yaryihiin bal hadda ka waran raggii hore waynu ka soo sheekaynay qiimaha ay fardaha ku lahaayeen iyo siday u dhaqan jireen dadka hadda jooga iyo dhaqashada iyo fahamka guud ay fardaha ay ka haystaan oo kale
marba in ha joogeene farduhu intii burburkii daraawiish ka dambaysay maalinba maalinta ka dambaysa jabkii daraawiisheed ee gaalow wadanka qabsatay ba horta jabka nugaal xoolaheedii iyo raggeediiba ugu horreeyey jabkaas aad baa farduhu u jabeen dadkuna waa jabo dee waad ka warqabtaa waa la qaxay waxna waa la laayay fardihii waxna bahal baa markii raggoodii tegey iyo dayac baa cidla ku laayeen waxaa ku tusaysa inay saasi tahay waxaad arkaysaa ismaaciil mire oo toddobaatan sano ka hor ka calaacalay wuxuu yidhi ismaaciil isagoo fardihii in ay baabi'een oo la nacay oo baqlo iyo dameero laga doorbiday ka warramaya iyo waxa soo socdaba wuxuu yidhi wuxuu yidhi darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda baqlaha dinaahiyeynaya ee dacayda laadlaashay dameeraha la bari siinayo diifta xamar qaayib daayinow maxaa xigi adduun dabadii weeyaane markaa u gabaygaa tiriyey waxaa kaloo iyana kutusaysa aadan carab oo ka calaacalaya inay jabeen wuxuu yidhi annagana sangihii qoofalla sahali noo dhaafbuysi taaci farduhu wuxuu nagaga lumay salow colaadeede sayidkii dabadeed sharaftu way naga siloonayde ilma sugullahaan u xilqabin silaca mooyaane meel kalay ka sayn dhabanay ilma sugullahaan u xilqabin silaca mooyaane meel kalay ka sayn dhabanayaan saaka moogay
waxaa kaloo iyana suugaanta ku tilmaamaysa ka mid ah nin loodhan jira daahir afdaleel allaha u naxariistee oo gabay aad u qiiba badan fardaha ka tiri wuxuu kusoo afjaray sidii hore wuxuu yidhi wuxuu yidhi sidii hore ka guuro hadeer goosan baa haadhaye allahayow hanaga goyn lug waa lagu gumoobaay marka inay sii marba ay yaraanayay bay kutusnaysa waqtigan dambe intii intaa ka dambaysay marar badan oo ay wadanka farduhu qarqiyeen oo fardo badan ay dhaqmeen nugaal dooxooyinka nugaaleed way jireen oo fardo badani ay dhaqmeen laakiin sidii ay wakhtigii daraawiish ka hor ahaan jireen marna ma gaadhin haddeer wakhtigan la joogo ha yaraadeen laakiin sarac fiican oo wax laga reebi karo haddii lagu talagalo oo dadku ay usoo jeestaan baa jooga aad muddo dheer uruurinaysay fardaha iyo noocyada ay ka kooban yihiin iyo taariikhii kala duwanaa ay soo mareen waxaad is leedahay way ugu halis badan yihiin oo hadda way taagan tahay maxaa ka mid a
waxyaabaha dee ugu halista badan ee fardaha inay dabar go-aan sababa soo maaha waxaa ugu halis badan inay farduhu dabar go-aan oo halista ugu weyn ah gacmaha shisheeyaha ku jira oo fardihii waa la iibsanayaa dhadigiibaa weliba la iibsanayaa waxaa nugaasha meelo fara badan oo ka mid a farda laga iibsaday oo dekeadahan lagu xiga laga dhoofiyey sida berbera boosaaso fardahaana inta badan dad deegaankaa ayaa dilaalo oo iibiya waxaana soo dirsada carab iyo hadday doonaan dad bariga fog ka yimo indho yara dad soomaali ah intaba way isugu jiraan dadka iibsanaya oo kasii iibiya ajnabi kale taasi waa khatarta ugu weyne fardaha ku socota waxay ku dooranayaan inay farda usoo doontaan soomaalida ama ay qaataan oo kale ma dhanka taariikhday raacayaan fardaha la yidhaahdo sunaari qoobiyata soomaalidu dhaqato gaar ahaan deegaanadan aynu ku noolnahay nugaal fardaha adduunka ku jira kuwa ugu siita bay ka mid yihiin sidaa awgeed bay ku xulanayaanoo ay ku urursanayaan zaracoodii iyo siidhka wacan ee fardahaas waxaa kaloo iyana jirta in horeba loo xulan jirayoo markaad taariikhda u fiirsatid nin loo odhan jiray imruul qays oo carab ahaa gabyo ahaa marka uu fardaha faraskiisuu ammaanayey oo uu faaninayay wuxuu ku sheegay inuu yahay min khayli berbera fardihii berbera tarankoodii inuu kasoo jeedo berbera haddii loo qaado sida ay taarikhyaano badan ka aaminsan inay berberadeennan tahay fardaha berbera laga dhoofin jiray waa fardaha nugaaleed wadanka ku noolaa sunaarida ah ama fardaha qoob yarta ah marka fardahaas saasay ku dooranayaan hore waa loo dooran jiray dalkani ma laha markaa dowlad iyo cid ilaalisa oo dhowrta hantidiisa iyo dhaqaalihiisa iyo sarwadiisa maguuraanka ah dadka shacabka ee bulshadu qolo waliba waxay leedahay wax ilaahay hibo u siiyey ay iyadu caan ku tahay aan lala wadaagin haddii lala wadaagona aan wax weyn ahayn marka inaynu ilaashano waa muhim oo deegaanku ilaaliyo xilla iska saaro sidii loo soo celin lahaa iyo zaracoodina la raadiyo qiimo weynna agteenna waa inay ku yeeshaanoo neef xoola ah oo adduunyo maanta ka qiimo badan neefka maani ma jiro xataa marka lacagta la eego xoolaha somali dhaqato geela u qaalisan faraska zangaha ah waxaa laga yaabaa inuu hal lamaan ama urka lamaan ha noqoto ama hayba is wadatee uu gooyo ama ka qaalisanaado marka in la ilaaliyo waa muhiim insha allah intaasaan waxaan kusoo jeedinaha in la ilaaliyo gacanta lagu hayo la xanaaneeyo la dhaqo dooxooyinka iyo dhulka ay ku dhaqmi jireen la ilaaliyo si ay usii jiraan tarankoodu baan ku talin lahaa dhegaystayaal waxaa intaas inoogu dhan barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaynu kusoo qaadanay dhaqashada fardaha iyo noocyada kala duwan iyo dadkii hore ee soomaaliyeed iyo haatan kuwa jooga sida ay fardaha u dhaqdaan barnaamijkeenna waxaa marti noogu ahaa aqoon-yahan xasan jaamac maxamed oo ka mid a dhallinyarada gobolka sool si weyn noo ururiya fardaha iyo taariikhda ay guud ahaan deegaanada soomaalida ku lahaayeen dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
haashim sheekh cumar ayaana soo jeedinayay barnaamijkaas sooyaalka dhaqanka haatana dhegeystayaal waxaan jaleecaynaa dhankii muusiga waxaad ku soo dhowaataan heestan
adiyo jeer aan cilaanka looway codiyaa hadiyo jeer aan cilaanka looway xubna wada cudoono laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaa markii aan tiniyo xidhiid casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaagee xubna wada cudoono laysku wada cabirayo surka iyo cabadiyaha markii aan tiniyo xidhiid casaankaaga dheedaba la cajabay ilwaagee calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh calafnimo ku raaxsha cawa iyo ayaan leh cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo jidka caala iyo nabad ilaadali'i ku noolo ilaadali'i ku noolo cimri dheer ku waaro ilaahay caruuriyo caafimaad ku siiyo jidka caala iyo nabad ilaadali'i ku noolo ilaadali'i ku noolo dimaagan culayge dimarkay u ciira heligood cayaariyo dimaagan culayge dimarkay u ciira heligood cayaariyo cirribkiyo dibnaha iyo inta cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirribkiyo dibnaha iyo ilka cadayga weeshada cirridkiyo dibnaha iyo ilka qadiga weeshada codkarnimada dhalanka arabkaaga midabta leh heestaasi dhegeystayaal waxaa qaadayay fanaanka maxamed xasan xuseen lafoole waxaan ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daandurogoda la nabadgelyo